waxbarashadu waa hubka ugu weyn oo loo adeegsan karo in lagu bedelo adduunyada goor hore dalkeenna waxaa ka hirgelay dugsiyo waxbarasho midhaha ka dhashani waxay yihiin kuwa la guranayo balse ilaa iyo hadda dadkeennu kama xoroobin heryada jahliga kalabar bulshadeennu sida la wariyo waxay la nooshahay mugdiga nolosha barnaamijka aqoonkaal wuxuu kula wadaagayaa sida lagu horumarin karo waxbarashada dadkeenna iyo helinka ugu sahlan ee looga adkaan karo jahliga ka dhegayso barnaamijka aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo khamiis ah sideedda fiidnimo ama ka dhegayso aqoonkaal idaacadda himilo habeen walboo jimco ah abaare sideedda fiidnimo
lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna wayada
ismaqal haboon dhegeysti kuna soo dhowow barnaamijka aqoonkaal oo ka mida barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilo waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka aqoondoonayaasha waxaan ka marnayn hababka iyo tallaabooyinka u sahlay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa ardayga xirfadahan hirgelinayo si fudud oo sahlan ayuu ku baranaya casharadiisa kana guulgaaraya waxbarashadiisa laakiin ardayga kale xirfadahan aan dhaqangelinayn aaday ugu adkaanaysaa in imtixaanada uu natiijo fiican uu kaga gudbo waxuu ku saabsan xirfadaha waxbarasho ee wax ku oolka ah gol dugsi sare oo halkan ku yaalo oo scholarship bixiyo ama minxo sidaasaana halkan ku imid dugsiga saraan ku dhammeeyey kadibna waxaa weeye waan shaqo bilaabay jaamacaddaan ku biiray jaamacadda bachelor baan ka qaatay sidee cabdiweli khaliif ugu suura gashay in heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda iyo tan labaad ee masterka uu ka dhigto dalka qatar qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saaristu waa maxamed qadar cabdi ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaysbay ku tahay dowladda ku dara dugsiga dowladda ku dara dugsiga haddaynan sama abuurayn bulshadu ma islaxato istiraamku daataluma
hagaag waxay wajahaan ardada caqabado badan oo ka hor joogsanaysa inay si fiican wax u bartaan waxaana ka mid ah caqabadahaas inay ku adkaato qalabka waxbarashada qaarkood cabsi ba-an oo ku aadan inay fashilmaan iyo inay helaan darajo hoose ama liidata oo ay weheliso xalad nafsiyadeed waxaa kale oo qayb ka ah waqti ku luminta waxyaabo aan faa'iido u lahayn tacliinta awood la-aanta in si fiican diradda loo saaro waxbarashada iyo doorashada aan wanaagsaneyn ee saaxiibada hadiyo jeer saaxiibada aan wanaagsanayn ayaa loo tiriyaa guuldarrada lala kulmo waxaa lagu tiriyaa waxbarashada wax ko-oolka ah mid ka mid a hababka ugu waxtarka badan ee lagu gaaro heerarka ugu sarreeya ee tacliinta haddaba maxay yihiin xirfadaha waxbarasho ee wax ko-oolka ah weydiintaas iyo kuwo kale oo la xiriira waxna hordhigay dhaktar maxamed nuur shariif ugu horreynna waxaan weydiiyey tallaabooyinka wax ko-oolka ah ee waxbarashada xirfadaha waxbarashada ee wax ko-oolka ah waa xirfado ka caawisa ardayda inay si sahlan oo fudud ay casharadooda ay u bartaan ayna ka guulgaaraan waxbarashadooda mida dugsi ha ahaato ama mida jaamacadeed ay baranayaan marka waxaa jira xirfado guud oo looga baahan yahay ardayga inuu garto xirfadahaas waxaa ka mid ah xirfadda maareynta waktiga waa inuu gartaa ardayga qaabka uu u maareeyo waktigiisa xilliga uu maaragtay daraasada uu muraajacinayo uu akhrinayo casharadiisa iyo xilliga kale iyo maalintiisa guud ahaanba qaabkuu u qorsheynayo waxaa kaloo ka mid ah xirfadda qorsheynta inuu garanayo qaabkuu u kala hormarinayo howlaha uu qabanayo ama priorities qaabku u kala siinayo howlihiisa xirfadda qorsheynta aaday muhiim ugu tahay ardayga say ugu suurta gasho inuu kala saaro waxyaabaha muhiimka u ah oosan maaragtay waktigiisa oo dhan uusan gelinin waxbarashada ama ciyaarta xili inuu ciyaaro oo maskaxdiisa iyo jismigiisa iyo uu siiyo fursad xilina inuu wax akhriyo maharada saddexaad ee ardayga looga baahanya waxaa waaye inuu garto maharada baaritaanka waa ardayga waxaa aada muhiim u ah macluumada loo soo diro meesha uu ka helayo inuu garanayo marka cilmiga lagu sheegay guud ahaan waxaa waaye baxthi waaye ama baaritaan marka maharadaasna aaday muhiim u tahay sababtoo ah heerarka sare ee waxbarashada waxaa lagu magacaabaa heerarka oo baaritaanka qofka mas- markuu master dhiganayo ama phd dhiganayo waxaa la baaxith alla marka baaxithnimadan waxay ku imaanaysaa inaad garato een, asaasiyaadka qawaacidda asaaska u ah een, cilmi baarista oo ku salaysan cilmiga Een, maharada afaraad ee loo baahan yahay waxaa waaye tafkiran naqdi waxay dhahaan fikirka ku salaysan in maaragtay si critical ah ama si oo een, ma ha in si tax eh, si qoto dheer ah u taxliiliso sheyga lagu maaragtay abaarayso ama sheyga aad akhrinayso marka kor inaad ka marto oo maaragtay aad ka gudubto maaha laakiin wax walba si critically ah oo sheyga inaad ka kun gaarto ayaa tafkiira naqdi la dhahaa Ee, maharada kale loo baahan yahay waxaa waaye maharad taqyiim inaa wax qiimeyn karto waxa saxan iyo waxa qaldan a qiimeyn karto oo kala saari karto shantaas waa shanta maharo oo guud ee loo baahan yahay marka waxaa kaloo jira een, maharooyinka ama xirfadaha waxbarasho ee qarniga ee kow iyo labaatanaad markaan ka hadlayno waxaa jiro afar xirfadood oo muhiim ah oo asaasi u ah ardayga afartaas xirfadood waxaa lagu magacaabaa een, ataa arubaaciya afartaas ta waxay kala yihiin atafkiir annaqdi oo ah in si qoto dheer ah waxa u taxliiliso aa uga fikirto aa maaragtay su-aal iskaga weydiiso aadan kor ka marin marka su-aalaha oo maaragtay faaqidaada oo arinta ah, si wanaagsan ugu faaqidayso inaad isweydiiso ta'da labaad waxaa waye atafkiir alibdaaci si maaragtay hal abuurnimo ay ku jirto inaad u fikirto wax cusub inaad soo kordhin karto ama wadooyin cusub inaad mari karto tan saddexaad atawaasul inaad la xiriiri karto ardayda ama macalinka wax kuu dhigayo inaad su-aal weydiin karto atacaawun inaad iskaashan kartin ardayda kale oo casharadaas kula ceshanaysin waxyaabahaas dhammaantood waxaa quseeya een, iskaashiga ardayda dhexdooda marka afartaas ta ayaa waxaa lagu magacaabaa ataa arubaaciya oo ah een, mahradaha ama xirfadaha waxbarashada ee qarniga kow iyo labaatanaad aaday muhiimna u yihiin Een, maxaa farqi ah oo u dhexeeya ardayga xirfadahan dhaqangeliya iyo midka aan lahayn xirfadahan aaday muhiim u yihiin waxay ka qayb qaadanayaan guusha ardayga inuu ku guuleysto waxbarashadiisa Een, ardayga een, xirfadahan hirgelinayo si fudud oo sahlan ayuu ku baranaya casharadiisa een, kana guulgaaraya waxbarashadiisa laakiin ardayga kale een, xirfadahan aan dhaqangelinayn aaday ugu adkaanaysaa in imtixaanada uu een, natiijo fiican uu kaga gudbo ama diyaarintood ay- ayaa ku adkaanaysaba Een, marka farqi weyna u dhexeeyo sababtoo ah ardaygan wuxuu marayaa qorsheenuu marayaa q- ee, waqtigiisa uu maaragtay qaabka loo maareynayo ama loo idaareynayo waqtigiisa uu garanaya wuxuu bilaabaya xili hore oo imtixaanada aan soo dhaweyn ayuu wuxuu bilaabaya casharadii inuu akhriyo oo ku laabto marka imtixaanka wuxuu imaanaya casharkii asooba maaragtay wax badan ku og oo maskaxdiisa ku jira keliya wuxuu u baahanaya inuu muraajaco ku sameeyo xiliyada imtixaanka la joogo laakiin waxaad arkaysaa ardayda caadiga ah xiliyada imtixaanaadka keliya inay bilaabaayan wax akhrinta taasna waxay ku sababaysaa in subaxii ilaa haweenkii ay fadhiyaan marka inay ka qaadaanba madax xanuun inay ka qaadaan maalintaas dhan uu wax akhrinayo maalintii labaad imtixaanka hadduu galayo in maaragtay iskaga dhex yaacdo macluumaadkii uu garan waayaba mida oo maaragtay uu een, saxda ah ay s- is- jawa- su-aasha uu kaga jawaabayo marka een, inaad marto wadooyinka saxda ah ee waxbarashada waxay kaga caawinaysaa qaab fudud inaad wa- wax ku barato adoo ku raaxaysanayo oo maaragtay een, kalsoonina isku qabta isku qaba marka ee, farqigaas weyna u dhexeysta sidee ardayga ku joogteyn karaa xirfadahan si uusan uga caajisin Een, waxaa la yidhaahdaa shay walba haddii aad dooneyso in maaragtay caado ah ka dhigato waa in meel fudud ah ka bilowda wax yar ama meel eh, ta- hal talaabo inaad ka bilowda maalin walba hal talaabo haddaad qaadayso waxaa kuu sahlanaanaya dhowr talaabo inaad qaado kadibna inaad orodaba marka een, waxaa muhiim ah ardayga inuu isbaro Een, markuu isbarayana inuusan isku adkayn oo maalintiiba u jaangooyo waqti cayiman xitaa hadduu ku bilaabo maalintiiba toban daqiiqo inuu akhriyo casharadiisa waxyaabihii ku diiwaan gashtay ee- ee intuu xisada joogay haddii uu muraajacayo toban daqiiqo keliya oo joogto ah waxay u suuragelinaysaa taas in waqtiga uu sii kordho labaatan uu ka dhigo soddon uu ka dhigo marka waxaan soo jeedinayaa in ardayga uu ka bilaabo meel een, fudud oo yar ama eh, waqti kooban uu maalin walba isku dayayo inuu akhriyo ama cala al aqal laba maalin saddex maalin isbuucii kadibna caaday u noqonaysaa kadibna waxay dhalinaysaa inuu mudaawama uu sameeyo ama joogtiyo arrintaas maxay ka saaciidaysaa soo koobidda casharada inta ugu muhiimsan ardayga ardayga inuu soo koobo casharada waa arrin aada u fiican waxay ka caawinaysaa imtixaanaadka marka la yimaado inuu awood u yeesho een, meelaha ama qeybaha muhiimka ah in maskaxdiisa ay ku sugan een, maaragtay si fiican ay u gasho khaasatan ba imtixaanka haddii aad beri galayso ama een, xitaa saacado ay kaaga harsan yihiin casharka hadduu kuu kooban yahay uma baahanayso in maaragtay een, duruustii dhan aada akhriso een, keliya meelaha tacriifaadka ah meelaha maaragtay nuqaadka muhiimka ah ayaad korka een, indhaha korka marinaysa marka taas waxay ka caawinaysaa su-aalaha oo maaragtay lisleeyahay way adag yihiin ama maaragtay imtixaanka waa laisku kala reeba in qofkaas ay u fududaato in maaragtay uu si sahal uga jawaabo marka ardayga ee, bilowgii hore waxaa looga baahan yahay guud ahaan inuu maadada akhriyo ee, saas ay tahay markuu maadada akhriyo inuu kasoo qulaastay kasoo khulaasaysto ama kasoo koobto meelaha muhiimka ah ay ka mid yihiin tacriifta ay ka mid yihiin een, qeybaha ay waxyaabahaas u qeybsamayaan ahmiyadooda ama mustalaxaadka ama wax walba oo isleeyahay muhiim waayo inuu soo koobto ee, taas marka waxay u suuragelinaysaa een, imtixaanka markuu beri galayo ama een, uu soo dhow yahay oo kale maadadii dhan inuu ku laabto ma baahno laakiin wuxuu u baahan yahay keliya mulakhaskaas inuu ku laabto inta kale maadada horuu u fahansanaaba marka mulakhaskaasna muhiim waayo laakiin eh, midda kale aan ardayda ku buraari eh, ku buraarujinayn waxay tahay in aysan eh, isku halayn keliya waxyaabaha ay soo koobayaan waxaad arkaysaa arday oo casharkii dhan waxay eh, waxyaabo yaray kasoo koobayaan inta kale maaragtay maba akrinayaan oo iska daynayaan taas marka em, muhiimadii laga lahaa maadadaasi ay meel uga dhacaysaa muhiimadda maadada laga leeyahay waxaa waaye inuu fahmo aqoonta ku jirta maadadaasi horta marka hore dulmar dhammaan maadada akhri kadibna soo koob kadibna intaas soo koobtay een, imtixaanka markuu soo dhawaado si fiican u xifdi imtixaankana waa ku guuleysanaysaa maadadaasna waa ka faa'iideysanaysaa must- mustaqbalkana waxay ku taraysaa Een, waa tahay een, ugu dambeyn maxay tahay talooyinkaaga ku aadan xirfadaha waxbarasho ee wax ku oolka ah Een, ardayga waxaa looga baahan yahay inuu kasbado xirfado waxbarasho oo wax ku ool ah kuwa hadda aan soo sheegnay iyo kuwo kaleba sababtoo ah waxaan ku jirnaa een, xili ee maaragtay tiknolojiyada ay horumartay maalinba maalin maalinta kasii dambeysa wax cusub ayaa soo baxaya marka ardaydan waxaa loo baahan yahay inay la jaan qaadaan tiknolojiyadaasi Een, xiliyadii hore keliya een, ardayda waxay wax ku baran jireen qalin iyo warqad waxay qori jireen hadda laakiin waxyaabo fara badanaa soo baxay ay ka mid yihiin mobiiladii ay ka mid yihiin internetka aad ka gali karto kombyuutaradii ay ka mid yihiin waxyaabahaas dhan inuu ka faa'iidaysto ardayga ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay ardayga inuu maaragtay mahaaraadkan ama xirfadahan aan soo sheegnay si wanaagsan uu een, u barto een, meel wanaagsan uu ka gaaro ay ka mid yihiin waqtiga qaabka loo maarayo sida wax loo qorsheeyo sida maaragtay ee, een, critical thinking loo sameeyo shay walba laguu sheego ee, su-aal inaad iska weydiiso Aq- qofka aqoon-yahanka iyo qofka caadiga ah, caamada maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin qofka caamada wax walba loo sheego wuu is- wuu iska qaadanaya laakiin qofka aqoon-yahanka ah oo wax bartay wax walba su-aal uu iska weydiinaa waxa suurtagal mi ah ee, hadday suurtagal yihiin say ku dhaceen marka su-aalahan laguu sheegayo ayaa waxay yihiinba cilmiga laguu sheegaya su-aal waay marka tafkiiri naqdiga ama critical thinkinga een, ama si qoto dheer inaad wax u taxliiliso waa mahaaro aada muhiim u ah marka een, afartii mahaaro kale aan soo sheegnay oo maaragtay een, qarniga kow iyo labaatanaad waxbarashadiisa ku saabsanaa afartaasna inuu sugo aaday muhiim u yihiin marka waxaan u soo jeedinayaa ardayga inuu lahaado barnaamij ama qorshe ee dhammaystiran oo een, xili daraaseedkiisa ama waxbarashadiisa xiliga ay bilaabanayso semesterka ama ee, fasli daraasiga bilowgii uu een, ka bilaabanayo ilaa dhammaad uu ka dhammaanayo oo ah in maalin walba i- een, waqti cayiman wax uu akhriyo ama isbuuci waqti cayiman uu akhriyo kadibna maaragtay een, een, waxyaabihii hadda aan soo sheegnay uu sameeyo oo ka mid tahay ee, inuu xaadiro fasalka ee, macalinka waxyaabahuu sheegayo u diiwaan gashto kadibna muraajaco ku sameeyo Ee, saas oo kale een, xiliyada uu wax akhrinayo waa in uu ka dhiga xiliyo kala duduwan haddii een, imtixaanka markuu soo dhawaado uun keliya uu wax akhriyo way ku culusaanaysaa imtixaanka maaragtay si wanaagsan inuu uga soo baxo laakiin inuu kala duwo ugu yaraan labo sac ha- hal maalin hadduu akhriyo maalimo kadib haddana labo sac uu akhriyo macluumadii si wanaagsan ayay maskaxdiisa u galaysaa marka aada u mahadsantihiin waxaan maaragtay ku guwaabeynaya ardayda inay ka faa'iideystaan ee, een, tallaabooyinkan hadda aan soo sheegnay mar walbana inay raadiyaan wadooyin cusub oo ay een, maaragtay kula jaan qaadi karaan tiknolojiyada cusub hadda waxaa soo baxay videos in la daawado oo wax lagu barto ah, qaab online ah waxyaabahaasna inay ka faa'iidaystaan muhiim waaye keliya kuma koobna waxbarashada fasal ayaa ah, imaanaysa macalina kusoo een, hor istaagayo laakiin een, hadda waxbarashadii waxay noqotay waxbarasho online ah youtube-ka wax lagu baran karaa facebooka wax lagu baran karaa telegramka meel walba waxaa lagu baran karaa marka wadooyinkaas dhan inay ka faa'iidaystaan ayaan usoo jeedinaya wayaabaa isku raaco kordhaan sugayna la soo gaadhay maante mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay reediyow himilo
daladaa sugayni waqtigii wayna soo galay
haddaynaan sama abuurayn bulshadu ma islaaxato ixtiraamku daakaluma
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka aqoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo markanna horaantii sanadkii labada kun iyo toddobadii ayuu cabdiweli khaliif u ruqaansaday dalka qatar halkaas uu u tegay si tacliintiisa waxbarasho ee dugsiga sare uga sii wato kadib markuu idleystay waxa uu sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii ku biiray jaamacadda qatar oo uu ka bilaabay barashada heerka koowaad ee culuumta injineeriyadda afar sannadood oo uu dhiganayay kadib waxaa sanadkii hore ee labada kun iyo labaatanka u suura gashay inuu isla jaamacadda qatar ka bilaabo heerka labaad ee master digri cabdiweli oo aan kala sheekaystay barbilowgiisa waxbarashada qatar ilaa iyo haatan oo uu heer sare ka marayo tacliinta ayaan ugu horeyn weydiiyey wakhtigii iyo sida uu ku helay fursadda waxbarasho ee qatar Een, waxay ahayd sanadkii labada kun iyo toddobada ee, nin adeerkay ahoo kheyr badan allaha siiye layidhaha sheekh maxamed xaaji yuusuf ayaa iisoo dhameeyey iskool dugsi sare oo halkan ku yaalo oo scholarship bixiyo ama minxo sidaasaana halkan ku imid dugsiga saraan ku dhameeyey kadibna waxaa weeye waan shaqo bilaabay jaamacadan ku biiray jaamacadda bachelor baan ka qaatay haddana master ayaan ka dhigtaa Een, ma jiraan arda kale oo soomaaliyeed oo wax ka barto een, qatar siyaab heese ayay ku heleen waxbarashada Een, haa way jiraan arday kaleeto oo soomaaliyeed oo aada u badan oo wax ka bartay jaamacadda qadar kuwa dhameeyey iyo kuwa hadda dhigtaba Ee, wayna k- isku jirjiraan qaar ani la mid aha jiro oo sidoo kale ku helay iskoolka aniga aan ka baxay ka baxay sidaas jaamacadda ku galay qaar waxaa jiro wadanka ka yimid oo scholarship helay onlineka intay kasoo qadimeen ee darajaad sarsare watay qaar waxaa jiro wadamo kale ka yimid sida kenya iyo maxaa la yidhaahdaa wadamada la deriska ah wadankeena soomaaliya marka way isku jiraanoo way badan yihiin dadka ama ardada dhigato jaamacadan anigaan dhigto iyo jaamacado kaleeto oo wadanka ku yaala ayagana sidoo kale maraaxilka kala duwan ee waxbarashada Een, maxaa farqa u dhexeeya cabdiweli een, wax ku barashada soomaaliya iyo dalka aad hadda joogto oo ka mid ah wadamada horumaray walaahi waxbarashada wadankeena iyo waxbarashada halkan markii la joogo een, marxaladda iskuulka ee xagga waxbarashada waxaan dhihi karaa waa waa iska agdhow yihiin oo waxbadana farqiga uma dhexeeyo aniga hadda markaan wadankii ka imaaday ee halkan aan imaaday mashaakil badan ima soo wajiyeen sababtoo waxbarashada wadanka ee marxaladda iskuulka way way u ba- way u barbar waa lala barbar dhigi karaa tan qadar Eh, laakiin xagga marxaladda jaamacadda aniga kama ruhaayo sababtoo wadankii wax kuma baranin laakiin inta war iga soo gaaraysa waxaan u malaynayaa waxbarashada wadanka ee xagga jaamacadaha ma horumarsano halkan aad bay uga horumarsan tahay oo waxbarashadeeda waxay ku beysgaraysan tahay wadankan aniga aan joogo baaris iyo inuu qofka asaga wax isbaro ayaa ay jaamacadda ku dadaalaan Eh, kuma dadaalaan ardayga in inta cashar la siiyo casharkaas inta imtixaan looga qaado keliya Eh, waxaa lagaa rabaa inaad casharkaas adiga aad baarto oo aad adiga wax soo xaliso oo aad adiga wax soo fiiriso Een, adduunkana dee hadda waxbarashada waxay isu rogtayba cilmi baaris oo waa inuu qofka baaris sameeyo hadduu mar jaamacad dhiganayo marxalad jaamacadeed uu gaaray ha ahaato heerka koowaad amaba ha ahaato heerka labaad marka ar- inta- arrintaas ay ku kala duwan yihiin baan isdhihi karaa oo hadda aniga maraan wadanka dhowr maroon tegay markaan u fiirsaday ardada jaamacadaha dhigato eh, waxaan arkay keliya in un ay waxay loo soo dhigay un ay akhrinayaan ayaga ay aanan baaris badan iyo loo diraynin iyo iyo waajibaad kaleeto oo ay ayaga tahay inay xaliyaan marka taasay ku kala duwan yihiin baa la dhihi karaa walow ay jiraan jaamacado wadanka aada u qiimo badan oo een, oo lala barbardhiga ka hora kuwa kale adduunka laakiin haddana way yar yihiin oo waxaa badan inta badan kuwa ganacsiga u furan baa la dhihi karaa wadankeena waxbarashada maxaad ka kororsatay cabdiweli intii aad joogtay dalka qatar wallaahi intaan meeshan joogay wax badan baan ka- ka kororsaday xag nolol iyo een, fahamka nolosha iyo xagga waxbarashada intaba Een, waxaanan dhihi karaa runtii waa een, nadarada hadda adduunka aan ku fiirinayo ama isha aan ku fiirinayo ay ka duwanaan lahayd haddaan wadankii aan wax ku bartay ama aan ku een, barbaaray oo halkaniita waxaad lagugu ababinaya amaba wax lagugu baraya inaad adiga een, aad isdabartooda cid kale ee da- dusha saarin halka inta badan ardada jaamacadaha ee wadanka dhameeyo ay inta badan aysan fiirinin ayaga awoodooda ee inta badan ku xisaabtamaan markay jaamacad dhameeyaan in la shaqaaleysiiyo amaba in een, si kale macnaha ay cid kale wax ooga helaan Eh, laakiin inta badan waxbarashada een, waxaa weeyaan waxay waa waa sida ay tahay waxbarashada dhabta ah in qofka ardayga ah loo diyaariyo inuu asaga uu isdabari karo Een, ugu dambeyn ma rajeynaysaa tacliinta aad ku baranaysid qatar inaad dib een, dalkaaga usoo laabato oo aad uga faa'iidayso bulshadaada aad iyo aad waan rajeynayaa insha allahu tacaala inaan wadanka kusoo celiyo wixii aan bartay Een, haddana een, meesha aniga aan iska barano ahayd youtubeka waxyaabaha aan kusoo gudbiyo waxay aan u sameynaya waxa weeyaan in maadaama adduunka hadda tuule uu noqday oo iyadoo meelo kale fogfog la joogo wax laisku gudbin karo in wixii halkan aan ku bartay aan dadka soomaaliyeed ee walaalahay ah ee dhalinyarada ah waxbaranayo ama waxbarashada jecel in aan u- wixii aan ku kordhin karo ku kordhiyo maadaama qof walbaba aan gaarsiin karno anagoo adduunka meesha ugu dambeysa joogno in aan gaarsiin karno wixii aan baranay marka waan rajeynaya insha allah inaan kusoo celino waana runtii hankayga ugu weyn oo aan wax u baranayo aniga marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inuu ilaahay nagu guuleeyo
intaa ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka aqoonkaal oo idinkaga imaanayay idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Tahee, awlaadda ku dara dugsiga.